gobolka shabeellaha dhexe waxa uu caan ku yahay wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha kala duwan waxaana inta badan bulshada nololmaalmeedkooda ay ku diirsan yihiin dalagyada ka soo go-a dhulbeereedkooda waxaa jirto in sannadihii ugu dambeeyey beeraleyda ay soo wajahday xaalada adag oo dhanka nolosha ah taa oo sababtay fataahadaha webiga shabeelle iyo ayax saameyn ballaaran ku yeeshay beeraleyda sida uu sharaxayo yuusuf yaraani cumar oo ka mid ah beeraleyda duulada lamawaab
beera qaarkood waa xuye marka wax badanoo saameyn ugu geysta beeraaleyda beero oo waxa oo aansay weliba oo galay isku taala meel qaar beriid oo adiga labaatan hektar camal oo oo beriid ah duuda mar hore oo tacbaneed oo duuda saeeda ahayd wax shan hektar magaala ugu tacbaneed oo galay camale wixii oo dhan marka tacabka beriyaha bal laba sano gacanqabad weynaan ka codkayna hadduu ilaahay ka raali noqdo gacanqabad ilaahay askale iyagana waxaan aan codkaynaa inay noo noo qayliyaan tuulaan baraka badanaa ku yimid oo xagga biyaha e maantoo dhan biyaha iskaga dul socday oo biyo madooba ah hadda dalankii kaleento hadda meelaha oo laga sulfajiyo beriiska laga tacbay saxaas aaminiyey marka alxamdulilah waxaa ma jibni wax qorna ay ahaayeen marka waxaan ka codkaynaa
sidoo kale jeele cusmaan xasan oo ah guddoomiyaha tuulada ayaa xusay in caqabadahani ay yihiin kuwa ku soo laalaabtay deegaankani isagoona baaq u jeediyey mas-uuliyiinta hirshabeelle waa dhibaatay sintaas tuule ayaxa tarkuweydii oo oo oo hereeyo hada ayaxa ilagadi hada meel meel u qabsay waajid arintaa meel alilayo shasol maxamed
wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa wado dadaalo ku aaddan wax ka qabashada fatahaadaha webiga shabeelle iyo ayax kuwaasi oo saameyno kala duwan ku yeeshay beeraleyda ku nool deegaanada hirshabeelle